أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والسن بالسن والجروح خ- والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك فأولئك هم الظالمون بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaaبه أجمعين أما بعد casharkeena wuxuu ka bilaabmaa aayadda afartan iyo شhanaad ee suuraة الmaa-ida ka mid ah qaala tacaalى alla wuxuu yidhi wakatabnaa waxaanu ku qornay oon ku farad yeelnay calayhim calaa bani israa'iila reer bani israa'iil korkooda fiihaa fi towraati towraad dhexdiisa waxaanu ugu farad yeelnay oon ugu qornay ana annafsa nafsadda ma'khuudatun mid loo qaadaayo inay tahay oo loo qisaasayo binafsi nafsadda kale loo qisaasayo waalcayna isha tufqa-u in la fujinaayo bilcayni loo fujinayo il waalanfa sankiina yujdacu in la gooynaayo bilanfi in loo gooynaayo san waluduna dhegtiina tuqdacu in la jarayo biluduni dheg in loo jaraayo wasinna iligiina tuqlacu waa la siibayaa bisinni baa loo siibayaa iligii waljuruuxa wa ana aljuruuxa dhaawacyadana qisaasun inay tahay sidaasaan ku qornay dhaawacyadana tu la isu qisaasayo inay tahay faman qofkii tasadaqa sadaqaysto bihi bilqisaasi qisaastii qofkii sadaqaysto fa huwa tasaduqaas iyo sadaqaysigaas kafaaratun waa astur iyo dembi dhaafid ayaa lahu isaga qofkaa mutasadiqee wax sadaqaystay ay u tahay waman qofkii lam yaxkum aan xukumin bimaa biladii kii anzala allaahu alla uu soo dejiyey kaan ku xukumin fa ulaa-ika kuwaadaa hum iyaga unbaa addaalimuuna kuwa dulmiga falay ah waxaan ku dhex jirnay aayadihii siyaaqi reer bani israa'iil iyo waxyaabihii markaa alla subxaanahu watacaala uu amray iyo nebiyadooda siday u dhaqmi jireen iyo dadkoodii wan wanaagsanaa inay kitaabka alle xukumi jireen oy kitaabka alle wax ku maamuli jireen oy wax ku dhaqi jireen tiibaa marka weli socoto siyaaqa alla aayaddan marka wuxuu leeyahay wakatabnaa calayhim arrintii markii laga soo baxay rajmiga in kitaabkooda ku yaalay diinteennana nebigeenna sala allahu calayhi wasalama uu sugay markii rajmiga laga soo baxay ayaa waxaa la gelayaa haddana qisaasta inay ku taallay ama ha noqoto yacnii naf ha noqoto ama maa duuna nafsi ama naf wax ka hooseeya ha noqoto eh iyaduna in xukunkoodii towreed loogu farad yeelay inay ka mid ahayd annagana sidoo kale waa nalagu farad yeelay iyada lafteeda iyadaas lafteeda marka alla wuxuu leeyahay wakatabnaa waxaanu qornay calayhim korkooda waxaan ku qornay fiihaa fi towraati towreed dhexdeeda kitaabkoodii towraad ahaa ana nafsa nafsadda tuqtalu in la dilaayo ama tu'khadu in la qaadaayo oo loo qabanayo binafsi nafsadii naf in naf loo dilaayo waa marka laba shardi la helo waa marka camdi kas loo dilay nafsadda haddaan kas loo dilin meeshaa dil iyo qisaas ma imaa karo waa ka soo hadalnay dilka anwaacdiisa camdi iyo shibhu camdi iyo khata' buu ahaa camdiga keliya unbaa qisaastu ay imaanaya ana nafsa binafsi shardiga labaadna waxa uu yahay qofka markaa yacnii la qisaasayo inuu qofka yacnii la jinaayeeyey ee dhibaatada la gaarsiiyey allaa yakuuna anqasa min aljaani midka jaaniga inuunan ka naaqis ahayn nuqsaantuna gaalnimo iyo waxaa weeyaan addoonnimada nacam labadaas un weeyaan haddii marka kan la dilay ou gaal yahay muslim looma qisaasayo loo dili maayo oo xadiidkii nebiga sal l l slam bukhaari ku sugnaabaa wuxuu ahaa xadiid caliyin laa yuqtalu muslimun bikaafir muslim gaal looma dilo oo yacnii muslim in la dilo iyadoo gaal baa loo qisaasayaa la dhahayo taasi ma jirayso addoonkuna isagana xornimadu farqi weyn waaye iyada lafteeda iyo yacnii riqiga iyo xorriyaddu labadaas marka waa inaanu sidaas uga naaqis ahayn waxaa kaloo la raacinayaa waanlaa yakuuna waalidan lilqaatili iyo lilmaqtuuli midka la dilay waa inuusan waalid u ahayn haddii waalidka wax dhalay oo wi wiilkiisii uu dilo walciyaadu billah ama ilmihiisa uu dilo waalidku la qisaasi maayo ilmihiisa loo qisaasi maayo marka intaa la helo ayaa nafsad naf loo qisaasaa marka oo annafsu binafsi ay noqone waxna dabcan de qofka la qisaasayay ku tacalluqaan waa inuu mukallaf yahay hadduu waalan yahay hadduu ilmo yaryar yahay iyo loo la qisaasi maayo iyagana oo cuquubaadkaas maku dhacayso waa laga magdhabayaa un keliya ayb walcayna bilcayni marka inta ka laga bilaabana waxaa ku jirta iyada ilaa aakhirihi aayadda ilaa aakhirkeeda walcayna bilcayni walanfa bilanfi waluduna biluduni wasinna bisinina wax aan naf ahayn inay qisaasta ku dureereyso oo maaduuna nafsi in laysu qisaasayo wixii marka maaduuna nafsi oo naf ka soo haro labay u qeybsamaan qeyb waxa ay tahay atraaf waaxo qofka ku yaalla waay waa kuwa marka aayaddu ay ka hadashay walcayna bilcayni walanfa bilanfi waxna waxaa weeyaan juruux iyo dhaawacyo laysu qisaasayo atraafta marka laysu qisaasayo dabcan iyada labadii shardiyo hore meeshii waa ku jiraan oo camdi inay jinaayadu tahay labada qof ee laysu qisaasayo kan la qisaasayo kan yacnii la jinaayada loo geystay inuuna naaqis ka ahayn labadaas shardi atraaftuna waa leedahay mid saddexaad bay ku darsanaysaayoo waxay tahay in markaasi ay ka suurtowdo musaawaad inay ka suurtoobi karto oo iyadoon ziyaadana lagu darin lana nuqsaaminin in laga oofso karo qofka waxaa la diidayaa laf markuu ka jebiyo kale ama yacnii taas yacnii dhaawacyadii waaye markuu laf ka jebiyo ama uu wax ku duro oo kale halla waxa lagu duro laf ha laga jebiyo haddii la yiraahdo dee intee jabka uu gaari karaa lama lama oga lama samay karan waa adag tahay in marka la takaafu meeshaas uu ka dhaco haddii marka kaa la waayo qisaastii meesha waa ka baxaysaa ee atraafta marka qisaasteeda laga hadlaayo waxaa atraafta waxaa kaloo waxaa kalay ku timaadaa yacnii wixii aan marka qisaastaas aan ahayne diyo iyo maal baabkeed haddii la galana xubnahaani marka iyagu manaafica meesha soo gelaysa haddii qofku manaaficdii xub xubintan manfacadii ay lahayd hadday ka tagto caqligii baa qofka ka tegay maalan nabar inta lagu dhuftay lugihii baa marka nabar inta lagu dhuftay waa fadhiistay waa soco waayey iyaduna marka diyaad iyo waxbaa ka waajibo meelahana walcayna ishiina tufqa-u isha waa la fa waa la fujinayaa bilcayni baa loo fujinayaa haddii uu qof il ka riday isagana il baa laga ridaa waa hadduu camdi uga riday kas ay tahay labadoodana qisaas uu ku dureerayo fi nafsi ay ku dureereysa ayb meeshaas marka xadiidka nebigu wuxuu leeyahay haddii marka diyo lagu raalli noqdo maxaa diyadu noqone fil caynayni diyatu labada indho markay labadooda yihiin diya ka waajibayso ayb meeshaa marka waxaa laga fahmay hal il inay nisfu diyo ay ka waajibayso ayaa halkaa laga gartay haddaan ishii la fujinin laakiin labadii indhood ay dhaceenna waa iyadu diyo kaamila manfacadii yacni waa manaafic ayb haddii marka waidaa kaanat liacwara haddii isha nin cawar ah oo hal illa ayaa ishii yacni ishii bidix buu laayahay midda midig ayuu qabaa qof labadii indhood qaba ayuu marka il ka riday ishii midig buu ka riday isaga haddii ishiisaan midig la tuuro indhoolow noqonaa ilaa il kale ma qabe nacam acwarkaas marka haddii marka sidee isaga xaalkiisu uu noqonayaa bacda ahlilcilmi iyagu waxay yidhaahdeen waa la qisaasa nacam ayb haddii marka ish acwarka marna isagaa jinaayo geysanayo marna isagaa loo geysanaa nacam ayb ishii u fayoobeyd ayaa laga riday tii ma ahayn ma ahan marka ciladaysan midda fayoow ayaa laga riday muxuu qaadanaa akthar in badan culimada waxay leeyiin nisfu diyow qaadanaa diyo kaamil la siin maayo la dhihi maayo ninkan haddii ishaan laga riday waaba indhabeelay ma loo kaamila ma la dhahayo ishaas iskeeda ula-aa midii uu qabay haddii qof uu ka rido camdina aynan ku dhicin oo ay qalad iyo wax lamida kama ay tahay nisfu diyo unbaa laga rabaa leanna qofkan hal il unbuu riday sidaas ayaa masruuq iyo cabdullaahi ibnu muqafal iyo ibraahimu nakaci iyo laga wariyey daa'ifa min alculamaana waxay yidhaahdeen diyo kaamilow qaadana waayo ninkan waa indhabeelay awal hashiisa il ayaa laba u ahayd oo kale waa indhabeelay labadii marka nin laga riday oo kalea laga dhigaa diyada waa loo dhamaystiraa sidaana cumar ibnu lkhadaab iyo cuhmaan ibnu cafaan iyo ayaa ku tageen malik iyo leyth ibnu sacad iyo imaam axmed iyo isxaaqna sidaasay qabaan marka culimo badanaa qabto nin markaa cawar ah haddii ishii u fayoobeyd laga tuuro diyo kamil in la siinayo ayb culimadaa faraha badan baa qabaa ayb isaga hadduu il fayoow oo fujiyo cumar iyo cuhmaan iyo waxaa laga wariyey la qisaasi maayo illa haddii la qisaaso waaba indha beelah nacam laa qawada calayhi diyo unbau bixinayaa marka kaamila nacam ayb qisaastii waa ka dhacay leanna haddii laga rido ishii ufa isagaa markaan dhib geystay ishii u fayoobeyd haddii laga rido wuxuu noqonayaa illa-aanuu kusoo baxa marka cumar iyo cuhmaan waxay xukumeen inaan la qisaasin hadduu noocaas yahay ee diyo kaamila laakiin laga qaado waxaa laga dhamaystiraa xagga maalka marka ilaa hal ilow riday nisay ahaaleed xagga diyada hadda maadaama qisaas lagaba dhaafay diyaduu dhamaystiraa isaga daa'ifa min alculamaana waxay yidhaahdeen maya caleyhi alqisaas waaba la qisaasa lianna allah wuxuu leeyahy walcayna bilcayni alimaamu shaafici iyo keyrkiisna sidaasay qabaan ayb qofku marka waa inaanu cid kale ku xadgudbin oo aada isu ilaaliyan walanfa marka sankiina yujdacu waa la goynayaa bilanfi baa loo goynaa san hadduu qof sanka ka jaro waa loo goynaa sanka waa looga waa loo waa looga jaraa ayb isha intaanan ka bixin cawarka haddii ishii ou la-aa laga rido tii ou la-aa ayaa yacni nabar iyo wax la gaarsiiyey ee uuna waxba ku arki jirin awal zayd ibnu thaabit wuxuu xukumay boqol dinaar cumar ibnu lkhadaabna wuxuu xukumay wuxuu yidhi thuluthu diyatiha il diyadeed saddex marka loo qeybiyay dhig ayaa la siina leanna ninkaan ishaan waxba kuma arki jirin isaga awalba laakiin macnay ugu fadhisayoo meeshay u buuxinaysay ayb maalik iyo shaafici abu thawr iyo abu xaniifana waxay yidhaahdeen diyo kaamila ma jirte ama taxdiid ma jire xukuumo qaali unbaa marka iska fiirinayo xukumayo waay walanfa sankiina bilanfi ayaa ayaa loo jarayaa hadduu sankii qof ka jaro waa loo jaraa isaga waluduna dhegtiina biluduni baa loo jarayaa hadduu dheg gooyo waa loo goynaa diyada dhegtana waa iyada waa halkii dheg waa nisfu diya labadooduna waa diyo kaamila wasinna iligiina bisinni baa loo siibayaa wasinna iligiina yuqlacu waa la siibayaa bisinni iligaa loo siiba marka hadduu ilig fayo ou fujiyo waa la isagana waa loo waa la qisaasayo waa loo fujina waljuruuxa dhaawacyada wa ana aljuruuxa dhaawacyadana qisaasun waay marka waljuruuxa haddii sidaa la akriyo ana nafsa unbaa ayay ku cadfan tahay waljuruuxu qisaasunna waa la akriyay sidaa marka la akriyana ana nafsa oo wada jirto ayaa xagga maxalka marka yacni loogaga cadfaa waljuruuxa dhaawacyadana qisaasun ayaa ah sidaa ayaa markaa reer bani israa'iil lagu xukumay dhaawacyada labay u qeybsamaan daqaro iyo dhaawacyo caadiya daqarka wejiga iyo wuxuu ku dhigmaa iyo wejiga iyo madaxa wixii ku saabsan daqar baa la yidhaha waa shaja ama shijaaj daqaradaasi marka marka laga reebo muudixada almuudixa muudixa waxaa la yidhaha nabar marka qofka lagu dhufto maqaarkii iyo hilibkii intuu kala kaco lafta ay caddaato marka dhaawaca wax caddeeyo isaga qisaas waa gelaa waa loo waa loo qisaasa lianna lafta waa la gaari karaa waa la caddey karaan wixii aan muudixo ahayn qisaas ma gasho waayo lama dabdi karo iyada unbaa la dabdin karaa muudixadaasina markaa de waxaa waxna waa ka yaryar yihiin waxna waa ka waaweyn yihiin nacam ayb oo waxyaabaha marka dhaawacyo ka yaryarna waa jiraan kuwa ka waaweynna waa jiraan kuwa ka yaryar waa iska xukuuma kuwa ka waaweyn waa iska qadaran yihiin mawduxada diyadeedu waa shan haashimadu waa toban munaqilada midda lafta rartay oo hoos geysay waa shan iyo toban ma'muumada midda xuubka maskaxda tagtay iyada waa waxaa weeyaan thuluthudiya diyadii saddex marka loo dhiga waa dhig wahaa kadaa sidaasaa marka dhaawacyadaas daqarka iyo wejiga iyo ay noqonayaan dhaawacyada kale aan daqarada aan ahaynee jirka ku dhacana jaa-ifada ayaa muqadar ahoo thuluthu diya saddex meelood meel diyada qofka saddex meelood meel ayaa laga raboona qofka wixii kasoo haray oo aan jaa-ifo ahayn waxay noqonayaan xukuuma waa la qadarayaa un waa la fiirinaa qaadiga unbaa ijtihaadaya waljuruuxa dhaawacyadana qisaasun dhaawacyada marka qisaasta waa muudixadaas un wax kale hadda dhaawac kale oo la qisaasaa ma leh waxyaab waayo kuwan kale haddii waa la qisaasaa la dhaho lama gaari karo ziyaado iyo nuqsaan iyo waxbaa imaanayo marka waa iska xukuumaad un faman tasadaqa faman qofkii tasadaqa sadaqaysto bihi bilqisaasi qisaastii qofkii iska sadaqaysto cafiyo fahuwa sadaqaysigaasi kafaaratun dembi dhaaf ayaa lahu lilmutasadiqi kii sadaqaystay oo ay u ahaaneysaa qowlu lakhariin marka waa lilmutasadiq ninkii sadaqaystay ajarow ka hela tafsiir labaad baa meeshaa ku jiro oo liljaani fahuwa kafaaratun fahuwa sadaqaysigaasi kafaaratun waa dembi dhaaf lahu liljaani ninka dhibka geystay oo u yahay dembi dhaaf yani haddii mar la qisaa yani la yidhaha waa ku cafiyey dembi dhaafay u tahay ibnu cabaas iyo mujaahid iyo ayaa sidaa fasiraya iyo zayd ibnu aslam waman lam yaxkum waman qofkii lam yaxkum aan xukumin bimaa biladii kii aan ku xukumin anzala allaahu alla uu soo dejiyey fa ulaa-ika kuwaada hum iyaga unbaa addaalimuuna kuwa dulmiga falay ah iyagaa daalimiinoo dulmi kuwa dulmi falay ah aayadda marka waxaa la dhihi karaa dabcan waxay ka warramaysaa sharcu man qablanaa sharcigii ummadihii naga horreeyey sharciga u ahaa innaga sharci ma noo yahay khulaaso markuu soo sameeyey alcallaama maxamed alamiin shanqiiti adwaa-ulbayaanka markuu soo koobay wuxuu yihi laba daraf iyo wasad waay yani laba saddex qeyb waay wixii sharcu man qablanaa ah oo annagana sharcigeenna lagu taqriiriyey oo nala amray ijmaacan asaga sharci waa noo yahay ummadihii horaa lagu farad yeelay annagana waana lagu farad yeelay waa sidii qisaasta yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum lqisaasu baan soo marnay midda labaadna taa cagsigeeda waayo wixii sharcu man qablanaa ah oo la nasakhay oo annaga markaa yacni nalaga reebay oo xugun kale markaa sharcigu uu noo noo noo yeelay middaa iyadana ijmaacan annaga sharci nooma aha leanna sharcigeeni baaba nasakhay wa muhayminan calayhi baa imaan doonta midda laysku khilaafsan yahay waa tan dhexe sharcigii ummadihii naga horreeyey waaye mana naloo qaririn mana nalaga reebin calaa sabiili lictibaar inaan ku cibro qaadanana waa naloogu sheegay abuu xaniifa iyo maalik iyo imaam axmed sharci waaye ay leeyihiin waana xujaystaan alimaamu shaaficina wuxuu leeyahy maya ilaa ay caddaato sharcigeenna inay sharci ku tahay la xujaysan maayo walidaalika yacni baabka waxaa lagu daraa masaa-isha waxay ka mid tahay adilada mukhtalafka oo laysku khilaafsan yahay daliil ma tahay mase ma aha ayay ka mid tahay sharcu man qablanaa masaa-il badan baan hadhow ku dhismaayo madaahibta kale mas'alay qariraayaan sharcu man qablanaa bay ku dhiseen shaafici oo kale wuxuu leeyay maya sharcu man qablanaa waaye xujo annaga nooma ahan ayuu dhahayaan ayb marka ta waxaa loo badan yahay inuu marka sharcu man qablanaa annaga sharci noo yahay waayo allah nebigiisii baaba waxaa lagu yidhi fabihudaahu muqtadi nebiyadii hore hanuunkooda ku dayaa la yihi qur-aanka haddii marka lagu soo qaatayna maxaa loogu soo qaatay lilictibaar annagaan inaan ku cibro qaadanaana loogu sheega haddii la yidhaha sharci ma noqonayso wax badan baa meesha ka baxayo ayb sidaasuu leeyahay shanqiiina waqafaynaa calaa aathaarihim biciisa bni maryama musadiqan limaa bayna yadayh waqafaynaa waxaanu raacinay calaa aathaarihim raadadkooda ambiyadii reer bani israa-eil raadkoodii waxaan raacinay biciise bni maryama biciisa baanu raacinay ciisihii ibni mar ibni maryama ina maryamo ahaa musadiqan xaal uu yahay kii u rumaynayo limaa liladii kii beyna yadayhi hortiisa ahaaday min atowraati towraat xaal uu yahay wa aataynaa waxaanu siinay hu nabiyullaahi ciisa alinjiila injiil ayaan siinay fiihi dhexdiisa xaal hudan hanuun ou yahay dhexdiisu hanuun xaal uu yahay iyo wa nuurun iftiin xaal uu yahay dhexdiisa wa musadiqan xaal oo u rumaynayo kuu rumaynayo uu yahay limaa liladii kii beyna yadayhi hortiisa ahaado min atowraati ah wa hudan xaal uu yahay hanuun ku hanuuninayo wa mawcidatan waana xaal uu yahay lilmuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsadoo ka dhowrsaday ee walyaxkum ha xukumeen ahlulinjiili injiil dadkiisu ha xukumeen bimaa biladii kii anzala allaahu alla uu soo dejiyey fiihi filinjiili injiil dhexdiisa uu kusoo dejiyey ha xukumeen wama waman axadkii lam yaxkum aan xukumin bimaa biladii kii anzala allaahu alla uu soo dejiyey fa ulaa-ika kuwaada hum iyaga unba alfaasiquuna kuwa daacada alla ka baxaya marka alla wuxuu leeyahy waqafaynaa waxaanu raacinay calaa aathaarihim raadkoodii ambiyadii reer bani israiil nabiyullaahi muusa iyo haaruun iyo waxaanu raacinay biciise bni maryama ciise ayaan gadaashooda keennay biciisa baanu raacinay ibna ibni maryama ahaa musadiqan xaal uu yahay kii u rumaynayo limaa beyna yadayhi liladii kii beyna yadayhi hortiisa ahaa min atowraati towreed xaal uu yahayna kaas isagoo towreed u rumaynayo wa aataynaa waxaanu siinay hu nabiyullaahi ciisa alinjiila baan siinay injiil fiihi dhexdiisa xaal hudan hanuun uu yahay iyo wa nuurun iftiin uu yahay dhexdiisu jumladan marka fiihi hudan wa nuurun jumla xaaliya waay injiilkaa laga xaaleyna nabiyullaahi ciisa waxaanu siinay injiil iyadoo hanuun iyo nuur dhexdiisu uu yahay marka de shareecada nabiyullaahi ciisa towreedna waa ka qaadan jiray oo aada buu u yaqaanay towreed waxyaabo towreed ku jirayoo isaga ouna lagu nasakhay calaa lisaanihina yacni alla uu ku rafciyey oo ku nasakhayna waa jireen ayb marka wa aataynaahu linjiila fiihi hudan wa nuur macnaheedu marka waxay tahay yashtamilu towraad yacni injiil wuxuu koobsanayey calaa dalaa-ili tawxiidi towxiidka dalaa-ishiisa wa tansiihi illaahi can ilwaladi waasaaxibati waalmithli waxaa kaloo towreed hanuunka iyo nuurka ku jiro waxaa ka mid ahaa buu yacni koobsanayey in alle laga hufo ilmo iyo xaas iyo wax isaga la mida inay in alle laga hufo wax ilaahay lamida yacni ma jiraan yani waxaa la rabaa waxan ay nasaaradu haysato injiil wixii ku yaalay maba ahanba ma aha waayo injiilka waxa uu koobsanayo ku taalla towxiid iyo rabbi oo ilmo iyo naago iyo waxaa laga nasaho ayaa ku taallay iyo axkaamtii towraad oo sugayay wamusadiqan xaal uu yahay kii u rumaynayo injiilkaasi limaa liladii kii beyna yadayhi hortiisa ahayo min atowraati towreed wahudan xaal uu yahay hanuun wa mawcidatan waana xaal uu yahay lilmuttaqiina kuwa alla ka cabsaday waayo kuwa mutaqiinta ka faa-iideysanaya dadkao dhan waa u yahay hanuun laakiin mutaqiinta gaar waxaa loogu xusay waa kuwii iyagu ka faa-iideysanayay markaas waliyaxkum ahlulinjiili laba qira'a ku jirto waliyaxkuma ahlulinjiili waliyaxkuma ahlulinjiili yani acmash iyo xamza waxay akhriyeen waliyaxkuma ahlulinjiili laamku marka laamu tacliil ou noqonayaa miimkuna waa kor dhignaanayaa oo marka oo ficilka mudaaric mansuub uu noqonayaa macnuhuna marka wuxuu yahay ciisaanu siinay injiil maxaa loo siiyeyna liyaxkuma ahlulinjiili ayb waaataynaahu linjiila liyaxkuma likay yaxkuma si ou u xukumo inta kalena laamku way reebeen laamul amri bay ka dhigeen walyaxkum ahlulinjiili bay miimkana waa mudaaric majzuuma ayuu mudaaricuna yahay walyaxkum marka ha xukumeen waayo macnuhu markaas dhacon yaa la amrayaa marka culimadoodii iyo axbaar iyo rabbaaniyiintoodii na walyaxkum ha xukumeen ahlulinjiili injiil dadkiisa bimaa biladii kii ha ku xukumeen anzala allahu alla uu soo dejiyey fiihi injiil dhexdiisa uu kusoo dejiyey maxaa laga wadaa marka macnaheedu marka maxay noqonaysaa macnuhu waxay tahay nasaaradan hadda joogto injiil waxa ku xukumeen miyaa laga wadaa injiilkoodu waa saxan yahaye maya sidaa maaha ee macnuhu waxay tahay wixii ilaahay injiilku injiil ugu soo dejiyey waa maxay ilaahay muxuu injiil kusoo dejiyey nebiyullaahi moxamed ayuu ku bishaareeyey rasuul inuu yahay oo nebi yahay buu ku bishaareeyey marka injiilkoodii ha xukumeenoo risaalada nebi moxamed ha qireen hadday risaaladii nebiyullaahi moxamed in iyaga ku wajahan tahay ay qiraanna waaba muslima ayaan markaas nacon oo islaam ay ayay markaa sidaa markaa ku noqdeen waay macnuhu lean aayadda kale suuratu saf ayaa fasirayso wa mubashiran birasuulin ya'tii min bacdi ismuhu axmed aayaddaas kale marka aayaddan lagu fasiraa maahan dadka iimaanka beelay oo yacni diinta beelay oo yacni iyagu marka inkaarta ku dhacday sida ay u fasirayaan aayaddan maahan oo ay leeyihiin waxaa laga wadaa ahlu injiilku injiilkooda ha haysteen bibaleka ha ku dhaqmeen mu'miniinay saas ku yihiin gaalana ma aha nacam oo wuxuu ku leeyahay marka gaalo ahlu kitaabku waa waa mu'miniin oo yacni gaa yacni gaalo ma aha ahlu kitaabku gaalo ma ahan ayaa nin cilmi dhigo oo shareeco dhigo ou dhahaa nacam oo siddeetan jir weliba a nacam oo cilmi dhigayo cimaado dhan madax ka ah nacam jaamacadeed cimaada oo jaamacadeed ayuu madax ka yahay ee shareecu ku takhasusay waa nin calaa xaafati lqabri buu taagan yahay yacni kaas maxaa loogu cudur daaraa kaas wax loogu cudur daari kara ma leh leanna diinkii isagaaba yaqaanba isagiiyaa aqoon u leh markaasuu wuxuu leeyahay waxaan idiin sheegaya ikhwaanuna alyahuud waannasaara yahuudda iyo nasaarada anahum laysuu bikufaar gaalo ma la dhihi karau leeyahay waxaana u daliilu leeyahay allah subxaanahu watacaala baa wuxuu yidhi walyaxkum ahlulinjiili bima anzala allahu fiihi nacam bal fiiri dadka soo u qaldaaya nacam maxaa laga wadaa walyaxkum ahlulinjiili bima anzala allahu fiihi injiil wuxuu ku bishaareeyey nebi moxamed risaaladiisii ha raaceen taas waa macnaha wamubashiran birasuulin ya'tii min bacdi ismuhu axmed waxaad waxaadna ogaataa adiga qof aan nebiyullaahi moxamed risaaladiisa rumaynin oo waajib inay ku tahay aan goosanin oon iltizaamin mu'min ma la dhihi karo mu'min ma aha waayo nebigu wuxuu leeyahy waladii nafsii biyadihi laa yasmacu bi yahuudiyun walaa nasraaniyun ima maqlo yahuudi iyo nasraani ima maqlo huma laa yu'minu bi dabadeed ounan i rumayneynin ilaa kaana min ahli nnaar ahlu nnaar ayuu noqona xadiid kale wuxuu leeyay waladii nafsii biyadihi low kaana muusaa xayan lamaa wasicahu ila itibaacii muuse hadduu hadda noolaa lahay aniga unbuu i raaci lahay waxaan soo marnay waid akhada allahu miihaaqa annabiyiina lamaa aataytukum min kitaabin waxikmatin huma jaa'akum rasuulu musadiqu limaa macakum latu'minunna bihi walatansurunna ambiyadii ilaahay baa ballantaas lala galay atbaacdoodii baa lala galay haddii nebiyullaahi moxamed yimaado waa rumaynaysiin waana raacaysiin aa layidhi xaggoo u wadaa marka gaal hadda joogaa muslin ah ag xaggoo ka keenay marka oo walyaxkum ahlulinjiili baa tusaysa inuu haddana yidhaahdo yacni waxa yahuudda alla uu ka sheegayo nafsu haaw shaxalayna waa soo marnay oo xudayfa waa tou dhahayey wallaahi lataslukunna waxaad qaadaysaan dariiqahum qidda shirki qidda shiraaki kabaha suunkooda say isugu egyihiin aad ugu ekaanaysaan yahuud iyo nasaaro ayagii marka maxay sameeyeen kitaabkoodii inay ka been sheegeen wahaynaa marka kuwa iyaguna kitaabkii ka been sheegahayn risaalada nebi nebiga miyaa carab gaar ku ah yahuud sow ma lagama rabo inay rumeeyaan risaalada nebiga sow nasaara lagama rabo shiinaaska sow lagama rabo guudaha kulli dadka dhan qul yaa ayuha nnaasu inii rasuulu llaahi ilaykum jamiican xagu geynaa wardadow anigu rasuulkii allaan ahay kulligiinaan rasuul idiin ahay qur-aanka maa la beeninaa aayaadka qur-aanka qaarkiisa markaasu haddana wuxuu keenay in aladiina aamanuu waladiina haaduu wاnasaaraa wsaabi'iina man aamana biاllahi walyowmi اlaakhiri aayaddaasna way wuxuu ka qaatay yahuudnimadooda inay muslimiin ku yihiin nasaaradooda muslimiin ku yihiin waxaan la yaabay isma maqla miya wuxuu leeyahay isaga ahlu kitaabka waa mu'miniinuu taagnaay markaasuu aayaddii walmajuusana waa keenay suurat اlxaj ku jirta wsaabi'iina wاnasaaraa wاlmajuusa wاladiina ashrakuu fiirday marka haddii la yidhaahdo waa ilaahay sidaa kuwii kuwii mushrikiintiina muslimiin miya majuustii muslimiin miya saabiciin muslimiin miya yahuuddii muslimiin miya nasaaradiina muslimiin miya marka wuxuu soo marka wax ilaahay nuurka ka qaaday soo maaha nacam ayb dadkaas marka dad badanay wareerinayaan oo aan diin badan aqoonin nacam ayb marka aayadda macnaheeda maxay noqonaya in allaha yafsilu baynahum bu iyo taa alla uu yihi fi suurati alxaj aayaddan kalena waa soo marnay fii suurati albaqara oo waa yahuudigii nebi muuse raacay waqtigii nebi muuse joogay nasraanigii waqtigii nebi ciise joogay ciise ninkii raacay amaa kan hadda joogo waxaa waajib ku ah nebi moxamed inuu raaco taas ninkaan rumaysnayn risaalada nebiga cumuum inay ku tahay ummadda ninkaan rumaysnayn diin kuma jiro boqol qof hadday isku daydana mag ma la geli karan qof isagii diinkii markaa yacni wixii markaa macluum min addiini bidaruura saa ugu tumanaayo asaasiyaadka iimaanka ku tumanaayo cidi islaamka ma soo geli karta nacam cidduu raalli garayna isagay jirtaa hadhow marka waxaa lagu leeyahay fulaan jaam doctor waayo jaamacad fulaan kanuu ka baxay kanuu yeelay waxaasoo dhan waxay tarayaan male suurat lacraaf waxaan ugu tegaynaa qof ilaahay cilmi siiyo dhumay inuu jiro wtlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu shayطaanu fakana min algaawiin towfiiqda ilaahay baa iskale ciduu doonu siina ilaahay towfiiqaan weydiisanaynaa iyo inuu khaatumada noo wanaajiyo cilmiga wax uu keligiis cilmi keligiis qof ma badbaadinayo haddaan ilaahay towfiiq ounan ku darin walyaxkum ha xukumeen ahlulinjiili injiilka dadkiisa bimaa biladii kii anzala allahu alla uu soo dejiyey fiihi injiil dhexdiisa oo ah nabiyullaahi moxamed in la rumeeyo kaa hakuha xukumeenoo ha raaceen nebi moxamed waay marka aladiina yatabicuuna rasuula anabiya alumiya aladii yajiduunahu maktuuban cindahum fi tawraati walinjiili waa kaas marka fi tawraati walinjiili kan halkan lagu sheegaa kaas waay qiso marka wuxuu sheegay shanqiidi halkan iyadana nin nasraani iyo nin muslima dooday waxay ku doodeen shay laysku khilaafsan yahay iyo mid laysku raacsan yahay kee la qaataa buuli markaasuu kii muslimka ah wuxuu yihi waxa laysku raacsan yahay markaasuu yihi aniga adiga injiil waa isku raacsannahay adna waa aamin ciise adna waa aaminsantahay adna waa aaminsanahay waa isku raacsannahay laakiin nabiyullaahi moxamed moxamed iskuma raacsan inuu yihi adaa aaminsan aniga ma aaminsanin saasuu yihi ninkii nasraaniga marka waa inaa aniga isoo raacdaa sax waayuu yihi qaacidadu ma jabna wixii laysku waafaqsan in laysku raaco waa sax injiilka laftiisa ayaa marka waxa uu yidhi wamubashiran birasuulin ya'tii min bacdi ismuhu axmed injiilku moxamed inuu jiro rasuul imaanayo ou yahay ma ku taallaa mase kuma taalla waa ku taallaa ee mutafaqii bayba ku taallaa buu leeyahay in nebi moxamed la raaco marka naam ayuu ku yidhi naam waa halkaasuu ku istaagay marka isagana naam marka mar walba dad diinta ishkaal ku furo waa jiri jiray laakiin culamaa u taagnaa jirta naam jaahilkuna ogow waxba ma difaaci karo diin ma difaaci karo qof jaahila marka in cilmiga la barto waa daruuri naam waanzalnaa ilayka alkitaaba bilxaqi musadiqan limaa bayna yadayh waanzalnaa waxaanu soo dejinnay ilayka adiga xaggaaga nebi nebiyow alkitaaba kitaabkii baanu xaggaaga kusoo dejinnay bilxaqi xaal uu ku dheehan yahay xaq musadiqan xaal uu yahay kii u rumaynaya limaa liladii kii beyna yadayhi hortiisa ahaaday min alkitaabi oo kitaab ah min alki min alkitaabi kitaab xaal uu yahay yacnii kutubtii hore oo dhan ayuu u rumaynaa qur-aankii wamuhayminan xaal uu yahay kulla loo aamino calayhi cala alkitaabi kutubtaa korkoodana mid loo aamino ah oo waxa uu qur-aanku kutubtaas ka sheego waa la rumaysana iyadaa dhab ah qur-aankaa loo aamina faxkum xugun beynahum iyaga dhexdooda bimaa adiga bimaa biladii kii ku xugun anzala allahu alla uu soo dejiyey walaa tatabic ha raacin ahwaa'ahum nafahooda waxa ay jeceshahay dookooda iyo ahwaa'dooda ha raacin caadilan xaal aad tahay midkii ka iilanayo ka qalloocanayo camaa kii xaggiisa jaa-aka adiga kuu yimid min alxaqi xaqi xaal uu yahay likullin mid kastaa jacalnaa waxaanu u yeelnay kutubtaa mid walbaa jacalnaa waxaanu yeelnay minkum xaal uu idinka idinka mid yahay shircatan ayaan u yeelnay shareeco iyo wa minhaajan dariiq uu raaco asaaska iyo tawxiidku waa isku mid mid walbaana shareecan u yeelnay ayb walow haddii shaa allahu alla uu dooni lahaa la jacalakum wuxuu idinka yeeli lahaa ummatan ummad buu idinka yeeli lahaa ummadda oo waaxidatan mid keliyata ah walaakin lagu noqoye alle yacnii sidan ayuu idin yeelay liyabluwakum inuu idin imtixaano fii maa kii yacni dhexdii uu idinku jaribo aataakum uu idin siiyey fastabiquu ee u dhaqtama oo u tartama alkhayraati khayraadka u tartama ilallaahi alle intii ka abaa marjicukum noqodkiinu ou ahaaday jamiican xaal aad tihiin dhammaantiin fayunabi'ukum alla waa idiin khabraa bimaa kiibuu idinku khabraa kuntum aada ahaydeen takhtalifuuna fiihi inaad isku khilaafaysaen dhexdiisa alla wuxuu leeyahay marka rasuulkiibaa marka xaggii ayaa lala ayuu la ayuu la khidaabayaa xaggaa nebigaa loo soo jeediyey warka marka wa anzalnaa waxaanu soo dejinnay ilayka adiga intii ka adiga xaggaaga alkitaaba baanu kugu soo dejinnay kitaabka waa qur-aanka hadda midaan bilxaqi xaal uu xaq ku dheehan yahay musadiqan xaal uu yahay kii u rumaynaayo qur-aanku kitaabka limaa liladii kii beyna yadayhi hortiisa ahaadayo min alkitaabi kutub ah alkitaab hadda waa ismu jinsida alla geliyey kitaabka hadda ashaan jinsiye waayo jinsul kutu kitaab ayaa alkutub ayaa laga wadaa wixii marka kutub horeo dhan xaal uu yahay mid u rumaynayo qur-aanka towreed buu u rumaynaya injiil buu u rumaynayaa kutubtii horeo dhan wamuhayminan xaal uu yahay midkii yacnii isaga markaa loo aamino oo yacnii la aamino calayhi cala alkitaabi kitaabka kutubtaa korkooda kutubtaa dushooda markhaati buu ku yahay ku loo aaminu ku yahayba manaa ayb marka meeshaas oo muhayminan ibnu cabaas waxaa laga wariyey ey shaahidan calayhi qur-aanku marka waa mid markhaati furayo kutubtaas korkooda ku markhaati fura ey shaahidan calayhi waana qowlu mujaahid iyo qataade iyo sudi xasaan baa wuxuu yihi ibni thaabit ina alkitaaba muhayminu linabiyina walxaqu yacrifuhu dawlalbaabi wuxuuna ka wadaa shaahidan wamusadiqan cikrima isagoo muhayminan ay daalan buu ku fasiray saciid ibnu jubayr iyo abu cubaydata macmar bnu lmuhanaa waxay yidhaahdeen mutamanan mutam mu'tamanan calayhi waa loo aaminaa mid loo aamino wa qaala alxasanu amiinan waqiila asluhu wuxuu ahaa muayminun asalku saas muayminun mufaycil min amiin ayaa laga keenay kan la aamino kamaa qaaluu siday u dhahaan mubaytirun min albaytaar faqulibat ilhamzatu haan hamzadii baa marka ha loo bedela kamaa qaaluu araqtu lmaaa waharaqtu lmaaa yani waihaata iyo hayhaata eyhaata iyo hayhaata baabulibdaalka marka hamzada hamzada ha waa loo bedelaa marka macnuhu sidee marka qur-aanku uu ammaano u noqonayaa oo loo mid loogu aaminay kutubta kale soo u noqona wax allaale wixii qur-aanku uu ka sheegay kutubtii hore ayaa sax ah wixii ay ayagu sheegaan faataadhugta ay baadaryaalku sheegaan iyo waxaan yahuuddu xaaqaamaadkoodu ay sheegaan oo towreedaa saas ku taallay iyo yacni injiil saasaa ku taallay oo dhan la rumaysan maayo kan qur-aankaa la rumaysana waayo isaga kalaamullaahi ah allah isagaana soo dejiyey kutubtaasi marka wa muhayminan caleyhi macnuhu sidaas waay marka ayb walidalika marka wuxuu leey alimaamu اlbagawi wamacnaa amaanaة اlqur'ani ma qaala bnu jurayj alqur'anu amiinu calى ma qablahu min اlkutb fama ahbara ahla اlkitaabi wuxuu uu ka sheegay can kitaabihim famaa ahbara ahlulkitaabi can kitaabihim ahlu kitaabka waxay kitaabkooda ka sheegeen fain kaana fi lqur'aani qur-aanku hadduu u rumeeyo qur-aanki uu ku sugan yahay fasadiquu rumeeye wailaa haddii kalena fakadibuu beeniya waxbaa rumaysa ayb meeshaa marka macnahaasuu ku macnay macno saddexaad baa jira oo hadda shaahidan iyo amiinan aan ku macnaynay macnaha saddexaad raqiiban waxaafidan waa muhayminan xaal uu yahay ku ilaalinayo oo yacnii dul joogo oo yacnii ilaalinayo dhowrayo caleyhi kutubtaa korkooda u dhowrayaa yacni maxaa laga wadaa marka macaanidaa dhan waa isku dhow yihiinoo kutubtaasi waxa ilaalinaya waa qur-aanka ilaa wuxuu ka sheegay unbaa run ah wixii kalena waxyaabihii ay ku dardareen iyo waa ka qur-aanka uu ka hadlayo waxaa kaloo bacdu ahlilcilmi meeshaan ay ka qaataan qur-aanku inuu nasakhay kutubtii ka horreysay mar haddii isaga raqiiban isagu ilaalinayo wixii marka uu ka nasakhay oo oo axkaam ah waa loo raacaa marka aayadahan maxaa sidaan oo dhan tilmaamahan qur-aanka loogu siinayaa annagaa waxaa la rabaa quluubteenna si fiican qur-aanka in loogu weyneeyo nacam xaqiiqda qur-aankaa nala baraan laakiin dadku marka xaqiiqda qur-aanka ay ka maqnaato ayay ka leexdaan oo ay qawaaniin iyo wax kale ka doortaan sheekh maxamed ilamiini shanqiidi wuxuu yidhaahdaa qur-aankii iftiinkiisiibaa intuu ku soo baxay kuwa munaafiqiinta ah oo qawaaniinta aadayo o qur-aanka ka tegayo iftiinkii qur-aanka intuu ku daarmay ayay waxay noqdeen kabeli oo kale kabeligu iftiinka waa dhibaas mugdigii iyo ku orordaan dareenkaas isaga ku socdaa marka khafaafiishay noqdeen buu yidhiyo iftiinkii qur-aanka ayay xamili waayeen markaasay ku indhadaraan dareen waa dhumeen marka nacam waa ka leexdeen qur-aankii nacam ayay ka qalloocdeen qof marka qur-aanka tilmaamahan leh dhinac maray oo acdaau lqur'aan waa acdaau lmuslimiin waxay usoo qorqoreen ku qanacsan oo cadaalad u arko marka qofkaasi qofda indho beelay waay marka qur-aanku sida dad badan ay moodayaan maahan oo iska akriso aakhiraw ka sheekeynaa bis amaa adduunyadaada qur-aanka kuuma sheegin in lagu yidhaahdo iyo sidii marka wax loo maamuli lahaa nebigii kuma barin nebigu sal ll ly slama dadka waxau baray musqusha sida loo galo waana baray rasuulka sala allahu calayhi wasalam istijada walidaalika yahuuddu waa ka yaabeen arrintaasoo salmaan alfarisi bay waxay ku yidhaahdeen callamakum nabiyukum kula shayin xata alqira'a nebigiina wax kasta waa idin baray xataa sida loo istijoodo musqusha loo galo ajal buu yidhi ha waana baray haddii marka rasuulku ou ist musqusha sida aan u gelayno ouna baray annaga saan dhexdeenna ku noolaa lahayn dhexdeenna aan isku yacni aan ku mucaam aan ku mucaamaloo lahayn heyrkeen saan ula mucaamaloo lahayn ma noo sheegaayo miha masaladaa inuu ka hadlo wixii ka weynaa inuu ka hadli waayo suuragal maaha waa muxaal waxaa kaloo mustaxiil iyadana ah allaha aan caabudeyno inuusanna barin mustaxiil marka tilmaamaha alle magacyada alle dadku marka ninba meel buu ku dhunsan yahay qolo waxay ku dhunsan tahay til caqiidadii tilmaamaha alle iyo asmaada alle iyo qur-aanka iyo sunnada ma ku filnay leeyihiin fala falsafad iyo wax daran bay la aadayaan qolo kale waxay ku ibtilaysan tahay maamulka siyaasaadka iyo maamulka iyo tadbiirka naga dhaafa diin diin kama kama hadline aan ka fiirsanay leeyihiin ummado kale waa mee waa waa ku dhunsan yihiin tashriici ayay ku ayay ka baaba-san yihiin wahaakada kuwo kale habka nafta loo dahiro oo yacni qofka uu u cibaadaysanayo qof aada qalbigiisu nadiif u yahay inuu noqdo ayay raadinayaan qur-aanka iyo sunnada ka dhex raadin maayaan duurkaasay ka dhex raadinayaanoo yacni waxaa laga yaabaa bidcooyin iyo waxyaabahan ilaahay lagu caabudin bay rabbi ku caabudayaan caamilatu naasiba waa middaa marka marka waxaa lagaa rabaa adiga aadaabta iyo cibaadaadka waxyaabaha suluukiyaadka diinta qur-aanka iyo sunnada waa kugu filan tahay iyo wixii laga istimbaado siyaasaadka iyo maamulkana qur-aanka iyo sunnada waa nagu filan yihiin caqiide iyo marka alla qeybiyaadka marka laga hadlaa qiyaamo allah subxaanahu watacaala qiyaamaha jannada iyo naarta marka aan u baahannahay inaan wax ka ogaanana qur-aankan waa nagu filan yihin iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam ninkaynan ku filnaanin de nin marka balaayo ku dhacday faxkum xugun beynahum dhexdooda bimaa biladii kii ku xugun anzala allaahu alla uu soo dejiyey ku xukun walaa tattabic ha raacin ahwaa'ahum nebiyow ahwaa'dooda ha raacin ayb oo markaa waa maxay marka dadka dhunsanoo dee dookooda iyo jahligooda iyo kuwa ku socdo ha raacin ahwaa'dooda ha rabitaankooda ha u yeelin dadka camaa jaa-aka caadilan xaal aad tahay midkii ka iilanayo oo ka leexanayo camaa kii xaggiisa jaa-aka camaadan marka waxaan ku tacallujinaynaa wasfi muqadar ah caadilan adoo ka iilanaya camaa jaa-aka wixii kuu yimid can iladii jaa-aka kii kuu yimidoo min alxaqi xaqa xaal uu yahay adoo ka iilanayo oo ka qalloocanaya sidaa ha yeelin likullin dhammaan mid kastaa jacalnaa waxaanu u yeelnay minkum xaal uu idinka idinka mid yahay shircatan baanu u yeel ayaanu u yeelnay shareeco ayaanu u yeelnay iyo waminhaajan baan u yeelnay dariiq nacam ibnu cabaas iyo xasanulbasri mujaahid ay sabiilan wa sunnatan bay dheheen fashircatu walminhaaju adariiqu lwaadix waa tubta toosan waaye minhaajka iyo shareecada wax allaale marka wixii la jideeyo waa shareeca la iraa shaygaa marka la jideeyo la raaco wa minhu sharaa'icu lislaami sharaaicda islaamkaa ka mida lishuruuci ahliha luqada marka laga hadlayo lishuruuci ahliha dadkoodaa qaadaya marka macnaha hadda aayaddan laga wadana waxay tahay wa araada bi hada ana sharaa'ica mukhtalifatu shareecadii towreed iyo midii injiil iyo midii midda qur-aanku waa kala duwan tahay sharaaicdu walikulli ahli millatina shareecatun qolo walbaana waxay lahayd shareeco marka ay raacdo shareecada ilaahay muxuu u kala duway marka towraad injiil qur-aanka maxaa axkaamta loogu kala bad axkaamta meelaha qaar maxay u kala duwan tahay waxay ku xiran tahay zamanka iyo dadka dadka awoodooda zamanka la joogo maslaxadaa marka ilaa axkaamta ilaahay ou jidaynayo waxay ku dhisan tahay masaalix la ilaaliyo iyo mafaasid laga ilaaliyo dadka mafaasiddiina waa kaa riixaysaa ama waa yaraynaysaa masaalixdiina waa waa waa waa oogeysaa oo waa istaajinaysaa maadaama ay muraacaatu lmasaalix walmafaasid ku dhisan tahay waqti walba waxbaa u munaasab noqonayo ilaahayna d isagaa yaqaano khalqigiisa marka inaga wixiina wax naloo jideeyey ayaa annaga munaasab noo aan ummadii hore munaasab aan aan u ahayn laakiin waxyaabaha aan isbedelin ayaga oo masaalixdooda aan isbedelaynin mafaasidooda aan aynan isbedelaynin sharci walbo isku midow ka yahay ma la isku khilaafin culimmadana marka kuliyaat lkhamsay yidhaahdeen waxyaabahaas in diin la ilaaliyo nafsadda maalka yani diinka waxa dhibaayo in laga ilaaliyo nafsadda waxa dhibaayo maalka waxa dhibayo nasabka waxa dhibayo caqliga waxa dhibayo shareeco walba waa la timid taas towxiidka inuu yahay masaalixda midda ugu weyn shirkigu yacni min afsad ilmafaasid inuu yahay sharci walbaa maku kala duwana taasoo kale ilaa wax joo iska joogta ah mafaasidiisu joogto tahay maslaxadiisu joogto tahay amaa wixii iyada waqtina ay munaasab aho maslaxo noqon karo ummad kalena aan maslaxo noqon karin ayaa marka kala duwanaanshuhu meeshaasu ka imaanaa walow haddii shaa allaahu alla uu dooni lahaa la jacalakum wuxuu idinka yeeli lahaa ummatan ummad ummadda oo waaxidatan mid keliyata ah oon iskhilaafsanayn walaakin liyabluwakum walaakin lagu noqeeyo alla sidaa ma yeelin maxaan u yeelin liyabluwakum inuu idin imtixaano idinka fii maa kii uu idinku imtixaano aataakum idin yimid fastabiquu u dhaq tartama oo u tartama alkhayraati khayraadka u tartama yacnii kutubta alla idiin keenay iyo sharaa'icda alla idiin caddeeyay waa la idinku imtixaanay haddaba marka khayraadka iyo acmaasha wanaagsan u degdega ilallaahi alle intii ka unbaa marjicukum noqodkiinu uu yahay jamiican xaalaa tihiin dhammaantihin fayunabi'ukum alla waa idiin waramayaa bimaa kiibuu idinku waramayaa kuntum aad ahaydeen takhtalifuuna fiihi inaad isku khilaafayseen qiyaamaha marka la taga waxaad isku khilaafsanaydeen alla waa idinku kala waa idinkala saarayaa waana idinkala xukumaa wa an ixkum baynahum bimaa anzala allahu walaa tattabic ahwaa'ahum wa an ixkum wa xukmaka ayaan soo dejinnay walxukma ayaanu soo dejinnay xugun beynahum dhexdooda aada xukunto bimaa biladii kii aa ku xukunto anzala allaahu alla uu soo dejiyey marka waa an ixkumtaan antaan masderiyaan ka dhigaynaa masderka ka dhalaalsamaayo wuxuu noqonayaa marka wuxuu ku cadfanaanayaa alkitaabadii hore waanzalnaa ilayka alkitaaba baan xaggaada usoo dejinnay sow ma ahayn walxukmana waa soo dejinnay kala saarid beynahum dhexdooda aada ku kala saarto bimaa anzala allaahu macnahaas macna waa sidaas ama ma ahee bilxaqida in lagu cadfo masderkan halkan ka imaanayo oo waanzalnaa ilayka alkitaaba bilxaqi isagoo ku dheehan ayb wa anixkum walxukmi isagoo ku dheehan kitaabka beynahum dhexdooda aada xukunto bimaa biladii kii aa ku xukunto anzala allahu sidaana marka waa la dhihi karaa icraab saddexaadna waxay noqonaysaa wa anixkumtaani in laga dhiga marka mubtada oo khabar loo qadaro oo muxuu noqonayaa wa anixkum wa xukmuka adiga xukunkaaga bimaa aa ku beynahum dhexdooda aada xukunto bimaana aa ku xukunto anzala allaahu alla uu soo dejiyey amrunaa wa qowlunaa waay amarkeenna aan ku amrayno waay xukunkaas iyo qowlkeenna aan markaa yacni aan ku dhahayno intaas wujuuhdaas icraabtaba waa bannaan tahay anta in tafsiiriye laga dhigana qaaraa banneeyo oo markaa ay noqoto waa lasoo qadara markaasi wa amarnaaka wa amarnaaka waa ku amarnay anixkum ay uxkum saa la dhaho laakiin dacfi bay ka muujiyeen mucribiinta antaani in tafsiiriya laga dhigo in masderiye loo daayo sidaana marka tarkiibka uu noqo wa anixkum xuk yani xukun beynahum dhexdooda aada xukuntaanu kugu soo xaggaaga usoo dejinnay walxukma beynahum bimaa biladii kii aa ku xukunto anzala allahu alla uu soo dejiyey aa ku xukunto aayaddan marka tii aan tilmaamayna waaye marka ma waxbay nasakday ma iyadaa la nasakhay khilaafka u ka taagnaa sida xooga badan wax mansuuqaa labada aaya tan iyo tii hore wakayfa yuxakimuunaka wa cindahum atawraatu fiiha xukmullaahi yacni aayaddii ka horreysay yaan rabaa samaacuuna lilkadibi akaaluuna lisuxti fain jaa-uuka faxkum baynahum ow acrid canhum ikhtiyaarka iyoiyo aayaddan ma isdiidayaan mid walbaa meel baa shaafici waa tii uu dejiyey aayaddan marka waxay leedahay haddaad khiyaar ka qaadato adiga inaad kala saarto gaaladaani shareecada islaamka ku kala saar haddaad khiyaarkaas doorato haddii aada doontana iga taga waaba dhihi kartaa taasna marka khiyaar khiyaaray sheegtay middaanna hadduu khiyaarkaas mid kamida oo xukunka uu doorto siduu yeeli lahay baa loo sheegay nebiga sala allahu calayhi wasalam walaa tattabic ha raacin ahwaa'ahum ahwaa'dooda ha raacin waxdar ka digtoonaaw hum iyaga iska ilaaliy oo ka digtoonaaw an yaftinuuka min an yaftinuuka inay ku fidneeyaan ka yacni ka digtoonow can bacdi inay ku fidneeyaan can bacdi maa kii qaarkii ay kaa fidneeyaan anzala allahu alla uu soo dejiyey ilayka xaggaaga uu kusoo dejiyey ay waxdarhum iska ilaali an yaftinuuka inay kufid ka ay ku fidneeyaan fayasuduuka can bacdi maa anzala allahu ilayka oo markaa ay kaa leexiyaan wuxuu ilaahay kugu soo dejiyay wax ka mid ah ayb oo min xukmi kitaabihi ilaahay kitaabkiisa xukunkiisa ah fayaxmiluuka markaa ay kugu xambaaraan calaa tarki alcamali bihi inaad ka tagto ku camalfalka kitaabka waitibaaci ahwaa'ihim iyagana aada soo raacdo waxay rabaan waxaa hadda wax un loo bixiyo iyo deeqaha loo bixinaayo iyo hadba yacnii qofna adigu marka yacni ku daadihin maayo nacam isagoon dan kaa lahayn marka isdaadihintan la isdaadihinayo iyo yacnii deeqahan marka lagu wado dadka wax unbaa marka yacnii wax unbaa markaa in looga tanaasula la rabaa marka haddii nebiga lagu leeyahay yacni nebiyow iska ilaali wixii alla kugu soo dejiyay wax kamida inay kaa fidneeyaan kulligiis maxaa umalaynay ninkii ka taga marka waxyaabahan marka garsooradan iyo yacni maxkamadaha iyo waxyaabaha waxyaa umuurahan cadaaladda iyo garsoorka iyo ku tacalluqo haddii kitaabkii allaba aan yacni kan wax ku siinaayo uunan rabin oo uu kugu qanciyo iskaga tag kanaad qaadane iyo qiyamkan iyo habkan ayaad u noolaanaysaa habkan ayaad dadkaaga cadaaladda ugu raadinaysaa haddii lagu leeyahay miyaysan ahayn marka in lagu fidneeyo oo diinka lagaa fidneeyey waxyaabahan marka waa fidnayn diinka ilaahay la yska fidnaynayo ayb waayo meelo ka mudan iyadoo ay jirto maxaan meelihii ka mudnaana aan loo rabin oon loo fi meelaha dadka ixsaanka iyo danta ugu jirto waa dayacan tahay waa ujeednaa maxaa meelahaasna yacni looga leexday oon aan loo fiirinaynin meelaha sidan oo kale khatarta oo ilaahay nebigiisa uu sidan hayacni hadalkan uu ka dhahayana loo yacni hirgelinayo oo loogu dadaalan dan adiga lagu danaynayaad u malaynaysaa kala lianna allah wuxuu leeyahy laa ya'luunakum khabaalan fasaad idinka nuqsaami maayaan ayb waxdarhum ka digtoonow oo iska ilaali an yaftinuuka inay yani kaa fidneeyaan can bacdi maa can bacdi ladii kii wax ka mid ah anzala allaahu alla uu soo dejiyey ileyka xaggaaga usoo dejiyey fain tawallow hadday jeestaan haa-ulaa'i alyahuud marka yahuuddaada yaa loo jeedaa fain tawallow hadday jeestaan aayadahan aad ku aqrinaysa iyo kaa ay jeestaan faclam ogow annamaa yuriidu llaahu alla wuxuu rabaa an yusiibahum inuu ku asiibo bibacdi dunuubihim dunuubtooda wax ka mid ah inuu ku asiibo ayuu alla doonayaa dunuubtaas marka qaar ka mida qaarkaas waa maxay wa huwa tawallii can xukmi illaahi wa iraadati khilaafihi dunuubtaa qaarkood lagu musiibeynayo lagu imtixaanayo waa maxay waa inay ka jeestaan xukunka alleh khilaafkiisana ay doortaan waina kahiiran in badan kuwa oo min annaasi dadka ka mida lafaasiquuna kuwa daacada rabbi ka bax ka baxsan kuwa daacadii rabbi ka baxay ka baxsan way afa xukma aljaahiliyati yabquun afa xukma afa xukma aljaahiliyati afa yabquuna miyay dalbayaan oo ay rabaan xukma aljaahiliyati jaahiliyada xukunkeeda miyay rabaan waman yaa axsanu wanaag badan min allaahi alla yaa kaga wanaag waman yaa axsanu wanaag badan min allaahi alla yaa kaga wanaag badan xukman xagga xukunka yaa alla subxaanahu watacaala xagga xukunka yaa rabbi kaga wanaagsan yaa yacni kaga wanaag badan liqowmin qolo yuuqinuuna wax yaqiininayaan marka ayb istifhaamka marka meeshaan ku jiro waxaa la tilmaamay inuu yahay istifhaam inkaari ah waayo arrinkaabaa marka iyaga lagu inkiraa ayb afa xukma aljaahiliyati jaahiliyada xukunkeeda miyey yabquuna ay dalbayaan oy rabaan maxaa loogu magacaabay xukunkan jaahiliya loo nisbeeyey jaahiliya maxaa loogu nisbeynayaa leanna waxa jaahiliyada loogu nisbeynaya waxay tahay xaq iyo baatil midna kalama yaqaan qofku haddii uu bani aadamka wax qorqoro qorqorto oo uu qawaaniin suubsado xaq iyo baatil ma kala garanayo waayo haddii aan alla subxaanahu watacaala wixii uu rabbi tilmaamay haddaadan wax ku qiyaasanaynin oo aadan wax ku fiirinaynin qur-aanka iyo sunnadii waa dhunsan tahay soo maaha baadiba haddii uu yahay marka jaahiliya xugun jaahili ah waay marka jaahiliyadiia iyaga marka marka ay wax xukumayaan cilmi kuma dhisi jirinoo waa iska xukumi jireen un waxaan waxaanay marka ma toosan yihiin ma qalloocan yihiin midna ma garanaynin xukunka noocaana marka xukun jaahili ayb jaahiliyadana marar badanna waa ka hadlay oo jaahiliyada mutlaq iyo waxay bacda bichat الnabiy markii nebiga lasoo saaray sal l slama kadib jaahiliyadii bicada nebigay ku baaba'day guud midii guud mutlaqa ahayd waayo maxaa yeelay mar haddii nebigii lasoo saaray xaq iyo baail waa kala caddaaday soo maha isagaa kala caddeeyey soo maaha jaahiliya lagu jiraa macnaheedu marka waxay noqonaysaa kitaab iyo iyo diin iyo wax lagu hanuuna ma yaalaan yay noqonaysaa jaahiliye marka muqayad a waa jiri kartaa qof bay jaahiliye haysanaysaa dad waa haysan kartaa koox qof macaasida waa umuuruljaahiliya waa kii nabigeena inaka mru-un fiika jaahiliya jaahiliyadaa kugu sugan uu ku yihi abudar nabiga sal l slam marka jaahiliye muqayada waay midaas nacam laakiin jaahiliyadii xaq iyo baailba lama kala garan karo waa dhammaatay oo qur-aankan baan hay yaan haysanaa sidaanu u cad yahay qur-aankii marka waxba jahli baa lagu dhex jiraa ee jahliga qof waa ku sugnaan karaa dad waa ku sugnaan karaan laakiin inaad tiraahdid bashariyadoo dhanaa ku sugan jaahiliyo adiga saad uga baxday marka intaa taqaan ilaa dad badanoo yaqaanaa jire nacam hadi ma ma dadkaa ugu cilmi badan tahay nacam waxaad arkaysaa nin yacni magaaladan kula joogo oo yacni surwaalkiisa iyo shaatigiisa iska wato bashariyada dhan jahli bay ku jirtaa buu leeyahay asaga kooxdiisaa toosan marka waxaan marka yacni cilmi hadday tahayna kuwa adig kaa aqoon badan oo diinta kaa yaqaan waa jiraan hadday tahay camal fal iyo yacni fahamna kuwa kaa faham badan oo kaa camal fa fal badanna waa jiraan kuwa kula midana waa jiraan kuwa aan adiga kaa hooseeyana waa jiraan waxaana la duuduubaayo marka maaha ma soconayo waman ya marka meeshaan marka ibnu kathiir hadal dheer buu leeyahay oo kitaabkiisa tafsiirka uu ku sheegay oo xukunka jaahiliga marka wuxuu ku tilmaamay marka yaasiqii berigii waqtigii tataarta ay keeneen iyo waxaa la mida caadaadka iyo aslaaftan dadka intay caadaadka ay degsadeenay xukunka ka dhigtaan iyo qawaaniintan dadka qortay waxyaabahaasuu aad uga hadlay arrintaana marka yacni kufri iyo inay tahay khatarna ay tahay yuu ishaaray halkaa ku tilmaamay casharkaana waa kasoo hadalnay waman yaa axsanu wanaag badan min allaahi alle yaa ka wanaag badan xukman xagga xukunka liqowmin yacni uga wanaag badan yuuqinuuna yaqiininayaan dad markaa mu'miniin aho rabbi subxaanahu watacaala iyaga markaa yaqiininaya yaa ugaga wanaag badan xukunka alla wax uga wanaagsan ma jiraan alla wax ka xugun wanaagsan ma jiro hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waalihi wasabi